Shacabka beeralayda degmada Godob Jiiraan oo warbaahinta la waramay ayaa weliba ay ku cawdahayn bacaadka guurguuro iyo biilaanto oo caqabad kanaga tahay walhasaarowka beero ee degmada iyo deegaanada kale ka xeeranga iyoona sheegeen intii dhibaatada muddo iyo la daala dhicayna balse iyo hadda awoodin yahayna inuu walku qabadan shaleediyo waxaana ku mid dadkii beeralayda degmada Godob Jiiraan iyo weliba ay dalbadeen intii loonqodo ceelal iyo biyo ku waraabsadaan beero sidoo kalena bacaadka la khusaara beerta dhatiye maadaama iyo sidun wallanka beerada korna walina iyo dowladda iyo hay-adaha ku codsadeenna in dhibaatadan walla kulunqubada si iyoon kordhiyana wax soo saarka beero jidaallo badan baa waxaanu biyaalcaanba uga tagnay markaanu ceelkiina saadayn intaasoo boqol uu nagu yeeshay oo booyadood adigu laba boqol iyo konton markii nagu yeeshay booyadood hanti weyna beertaasaan wax kala soo bixi jiray beertiina saasba naga noqotay baanu waxaan isnir weyska daynay intay xagaagi dhoweyd bacadna waa noogu darsamay iyo biyo la-aan labadaas baa noogu daraa hadda dayaca marka saddexeeya waa dayaca xaydaan la-aanta waxaa weeye toogu mararbay sanad ama laba sano ama saddex sano ayaan biyana siin oo abaari dhulka ka dhacdaa marka ceelalaan ku xisaabtanno baan doonaynaa geedkaa waa ujeedaa biyo la-aan baasaa u gashay waad garanaysaa waa babay babayga mirihiisa intaas leegyihiin waxay intaa u legleekaadeen waxa waa oonka waxaasaan risaq ka doonnaa haddee waxaasu waa dhibaato waxbana tari mayaan ceel baanu u baahannahay ceel la'aan waxba kuma suuroobi karaan godob jiraan hadday ay biyo helaaniin waa tabcan karaaniin haddeer iyagoo aan biyahayn oo ilaahay ka rajaynaya in dhibic ilaahay u keeno bay habeen iyo maalin beeraha dhex taagan yihiin oo tabcanayaaniin marka hadday biyo helaaniin oo biyo ku filan helaaniin waa tabcanayaaniin oon baan haya waxaannu rabnaa oo ka codsanaynaa dawladda iyo hay-adaha samafalka ah oonkaas in wax naloo ka qabto wixii awooda oo naloo ka qaban karo in naloo ka qabto baannu codsanaynaa togaggii biyihii waa xirmeen waa lix iyo toban kilomitir lix iyo toban kilomitir bay ahayd isku wareega baag iyadoo loo soo dhaansanayo ama booyad loo soo qaadanayo baa dadku waxay ka faa'iidaysteen meelo yaryarah oo waxay kaga heleen wax badan oo baahidooda ay ku kafeeyaan haddii aan heli lahayn marka afar ceel haddaan heli lahayn ama shan ceeloo afarta koone laga mudo waxaan qabaa baahida degmada godob jiraanna inaan meel saari lahayn tuulooyinka degmada hoos yimaadana meel saari lahayn gobolladana waxu sii dhiibi lahayn balligaa hadduu helo biyo iluu abaar baa ka daashay hadduu biyo helo uma baahdeen wax dibadda uga yimaada uma baahdeen bal iska daa annaga oo dadka dibadeed iyo degmooyinka kale baa waxay ka heli lahaayeen waxay ka heli lahaayeen ina gaadho uu anfacdo weliba uu gaadho gaariinka ay ku gaadho ilamaa ayli ilamaa jariiman ilamaa garaad ilamaa garowe dhul badan oo buntlanah bay gaari lahaa dalag ka soo baxaa haddii xagaagii haddeer ina ka gudbay oo roob la-aanta ahaa haddaan biyo haysanno waxa uun wax baa naloo ku imaan lahaa biyo la-aan baana heshay xagaagii dhoweyd waxaana heloo kale ciid bacad ah oo fadhiisanaysa oo adiguba aad arki kadhido halakan taalla intaasoo dhanna la wareegsan tan iyo meeshaas la soo wareegsan beerta intaa yar baanu markaa dambe xagayadan dambe intaa yar baanu tan iyo geedka timirkaashadiisa baanu beeraa intii kale waxaan uga soo cararay bacad biyo aad bay u dhow yihiin marka baahida biyaha waxaan codsanaynaa hay-adaha samafalka iyo dowladduba inay naga caawiyaan oo degmada ka caawiyaan in ceela loo qodo biyaha loo soo saaro bulshadu ay ka faa'iidaysato biyahaas oo beeraha looga faa'iidaysto inta badan beeralayda soomaaliyeed iyo weliba iyo dhibaatooyinka ka qabana bacaadka cayayaanka iyo biilaanta dowladda soomaaliya iyo maamulada dalka iyo ilaa hadda karawaysiin inuu horumariyana beeralayda soomaaliyeedda si uu soo dalkan deera isku filnaansho dhaqaale iyo hunguraba